ururka Abu Huraira Charity oo ku shaqeeya arrimo bulshada iyo tababaran hiri qaar ku mid ah aan raabta baratay xirfad harqaanka oo markaasi la guddoonsiiyay qalabkii ka shaqeysada lahaayeen ayaan cismaan guddoomiyaha ururka Abu Huraira Charity jawaabaya markaas ku dhawaaday xafladda tababarka laankiiray aan raabta weyn ee sharaxday muddada tababarku isu dareeray caalam islaami ama muslim world league uu hogaaminayo doctor mustafe iyo tiimkiisa ayaan aad iyo aad salaan gaar ah iyo mahad gaar ah aan halkan uga soo jeedinaya abu hureyra anigu waxaan ahay guddoomiyihii ururka abu hureyra charity organization muddo afar sano ah ayaanu jirnaa oo runtii wax badan baanu qabanay oo bulshada anfacay khaasatan hablaha dumarka agoomaha caruuraha agoomaha haysta ama hablaha iskuulka ka raagay oo runtii farsamada gocantu ay muhiim muhiim muhiim weyn u tahay ayaanu tababarnaa waxaan ku leenahay magaalada hargeysa toddoba santar ayaanu ku leenahay waxa kaloo aan ku leenahay berbera hal santar insha allah fishankayaga iyo mishankayaguna waxa ku jira oo noo diyaara in aanu burco tagno iyo ceergaabo iyo meelihii kale somalilanah
qaar ku mid a mas-uuliyiintii ku qayb galay xafladiiyo bogaadin iyo dhiirigelin suubi ahaan raabta baratay xirfadda harqaanta iyo weliba ururka abu hureyra charity organization ururka abu hureyra waxaa la aasaasay labada kun iyo koob iyo labaatan waxa uu shaqaynayay sida ay guddoomiyuhuba inoo sheegtay muddo afar sana ah sanadkan wuxuu u noqon doonaa sanadkii shanaad muddadaasi waxaa noo hirgalay runtii waxyaaba aada u fara badan oo bulshadeena saameyn positive ku yeeshay intiaanu barnaamijka gacanta ku haynay ee ururka abureer uu shaqaynayay waxaa ka qalin lagu wareejiyay tobanka dawaar nin kastaaba gacmihiisa ayuu biyo kaga dhergaa waxaa marka wax barataan dawaarkii barateen yaniga waxaa gaadhsiin kartaan bulshado dhar oo aad furataan dadaadaashaan bulshado dhara oo aad furataan ayaa gaadhsiin kartaan ninkii